webiga shabeelle ayaa ka fatahay manate afgooy kureed markii webiga usubii badan sheene wayna usi saameeyay qoysas badan oo degan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wayna degmada afgooye iyo inshalgotay bare iyo galbeed kureed fatahaad webiga usisuubi fatahaadun webiga usisuubi yo minato badan saamey maamulka degmada iyana kormeeryahaanoo kumide jidadka iyo minatowsi saameynta kawaalidi webigayo ana qiimeenka suubiyan gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada afgooye ee maamulka koonfur galbeed maxamed cali faarax oo la dowhay warbaahinta iyo faahfaahiya khasaaraha webiguusa jeysiday wayna saas haata uusa baaqan diray maamulka koonfur galbeed iyo dowlada federaalk soomaaliya inuu ku qeyb qaadan in la gargaara dadka fatahaada saameeytay fatahaada webiga shabeelle waxa ay saamanaysay waxaan soo koobi karna maahan guryaha masaajidiyada barakaca ama dhan beereed ha noqdo ama dhan deegaan ha noqdee hadda waa sida indiina ku arkaysiin webiga waa kanaha gacanta midig naga xiga halkan ilaa xaafadaha ujeediinna waa fatahaadii waxaa tegey waxaa laga barakacay dhul dhan adi saddex kilomitro iskuweer ah oo webiga dhinacadiisa ah dhirir ahaan markaan fiirinana adiga ilaa shan iyo toban kilomitir ah dadkii ka barakacay qaar dadku dul nool iyo qaar embiyada iyo qaxootiyaal noqday noqdeen saaka webigaas ayaan ku urgalaynay dhibaato aad u baahdo weyn baa ka jirta waxaan codsanaynaa marka adduunka u ceeldhaaminaynaa in dadkan soomaaliyeed ee masaakiinta ee barakacay ee webigu ku fatahay cid kasta ee gacan ka geysan karta inay uga soo jawaabto sida ugu dhaqsiyaha badanne gaar ahaan dowladdan ka tirta isteedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka codsanaynaa wasaaradda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradda ku shaqada laba ama heer federaal ama heer isteeda dadkan inay ka soo gaaraan meesha nolol aad u adag baa ka jirta sidaad arkaysiin bay dadku u barakaceen guryihii deegaanadii beeralaydii meel aysan saamanayn ma jirto haddana isu socodkii gaadiidkaaba aad u dhibaataaba waayo hadda waxaan bakabaqaynaa inay buundada duuban sidii tibaar dheer oo kale